halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanoogu saaciiday sharxayn sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idiinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaanan caawi idiin sii wadi doonnaa kitaabka maamaahyadii oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore waa kitaab xikmad ilaah iyo aqooniba ay ku dhan tahay waxaana lagu hoga tusaaleynayaa ninka dhallinyarada ah oo waxa uu qayb ka yahay kutubta waxbaridda ah ee qorniinka waxaana ku qoran maama murti iyo cilmiba ku dhisan oo wax loo dhigaa aan la arkaynin waxaana kaloo lala barbardhigi karayaa maamahyadii hore ee innagu aynu lahayn waxaana soo baxaya in ama ay u dhigmayaan kuwayaga ama sida aalaba dhacda ay ka qoto dheer yihiin qaarkood
sirmimayno si fiihi masiixan subax walba ku soconayo sirmimayno sirmimayno si fiihi masiixan subax walba ku soconayo sirmimayno sama tabaxno ciise magsiixa na sifeeyo na saaciidayo samimayno
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda labiyo tobanaad ee kitaabka maamaahyada cutubka toddobiyo labaatanaad waxaana haddii aannu idinku celinno ay lahayd ninkii miyir lahu sharkuu arkaa wuuna dhuntaa laakiinse garaadlaawayaashu way iska sii maraan oo waana la taqsiraa haddaba kuwaasina waa hadallo faa'iido u leh waxbaridda waxyiga waxaan garanaynaa waxa iman doona oo sida daacadda ah aad baan u niyad jabnaa oo welibana shaki u qaadaynaa haddii aan dad kale ugu xidhannahay inay dhibaatooyinkeenna inooga shaqeeyaan maanta ilamana ahan in dadka qaarkii ay natiijo heli karaan waxaan ku sii soconnaa haddaba dhibaatooyin iyo halligaad oo taana su'aal kama taagna oo ninna haddaba waxba kama qaban karo dhibaatooyinka dunida hadalladii ilaah waxa ay caddaynayaan in dhibaato ay inaga hor imanayso oo xukun ilaahna dunida uu saaran yahay waxaa halkan yaalla haddaba fikrad kale oo mahmahdan ku xidhan waxaan markaa idiin sheegayaa oo aan idin leeyahay walaalayaal waa in aad ku biirtaan kuwiinna magaalooyinka waaweyn jooga shirkadaha caymiska oo haddii baycsharadu ay idinka gubato ama dhib kale idinku yimaado sidaad og tihiinba caymiska ayaa bixinaya kharashka haddii markaa aydan lahayn kuwiinna dalka deggan shirkada caymis waxaan idinku waaninayaa in aad sidii aad ku heli lahaydeenba aad keensataan magaalooyinkiinna kuwaasoo nabad ah waayo lama keeni karo magaalooyinka aan nabadda ahayne waxaana markaa aad garan doontaan sida ay u wanaagsan yihiin kuwa gaarida leh ayaa garanaya faa'iidada caymisku leeyahay ee jooga magaalooyinka waaweyn ilaahna waxa uu doonayaa in aad mustaqbalka wax sii qorshaysataan haddii ay wax idinku dhacaan meel kale oo aad u carartaan ma lihdin haddaydan shirkadaha ama dukaamada aad leedihiin aydan caymis gelin waxaana kaloo kitaabku leeyahay nin mihir lahu shar ku arkaa oo loola jeedo waxa ku soo socda ama aafada soo socota ayaa uu garanayaa wuuna ka dhuntaa oo sidaan hadda idiin sheegayo waxa uu galaa waa kan xigmadda leh shirkadaha caymiska oo waxa uu ka sii fakaraa haddii dhibaato timaado waxa uu ka yeelayo laakiinse garaadlaawaha waa kan aan doonaynin in uu sidaa yeele ee dhibaato ayaa ku dhacda oo markii guryuhu ka gubtaan ama baycsharadu ay ka gubato ayaa uu xoolo beelaa oo kitaabkuna waxa uu leeyahay waa garaadlaawaha eh wuu iska sii socdaa qorsho la'aan waana la tafsiiraa haddaba u darbanow sida aad kaga bixi lahayd dhibaatooyinka soo foolle mustaqbalka oo welibana waa inaynu wakhtiga aan joogno wax ka qabannaa intaan balaayadu iman haddii wakhtigeenna aynu ku dhammayno inaan turub ciyaarno ama dubnad ama inaan baararka isku xifaalayno oo aan moodno in noloshu ay sidaa tahay dhib weyn baa ina qabsanaya oo kitaabkuna waxa uu leeyahay haddii aan idinku celiyo garaadlaawayaashu way iska sii maraan oo loo jeedo way iska sii socdaanoo waxay ku socdaan tubtoodii hore oo waana la taqsiiraa haddaba dadka qaarkii waxa ay ula muuqanaysaa waxaan xigmad lahayn in rabbiga lagu kalsoonaado waxaanan idinku leeyahay markii sayidka uu ina siiyo hab aynu ku badbaadno mustaqbalka waa khasab inaynu habkaas raacno haddaannu haddaba horey idinku sii wado xigashada kitaabka ayaan iminka eegayaa kitaabka maamahyada cutubka toddobiyo labaatanaad aayadda afar iyo tobanaad baalka siddeed boqol sagaal iyo konton ee axdigii hore waxaana qoran sida tan kii intuu aroor hore kaco saaxiibkii cod dheer ugu duceeya waxaa loo qaadan doonaa habaar haddaba taas waxa ay ka dhigan tahay kuwa inta dariiqyada taga ku ammaanaya iyada oo welibana ay jirto arrin ka dambeeya waxa ay waxa u samaynayaan haddaba tafsiirka qorniinka xaalkaa uu ka bixinayo waxa weeye in la diidan yahay siyaasaddii absalom ku xaday niyaddii reer binu israa'iil sida ku qoran kitaabkii labaad ee samu'eel cutubka shan iyo tobnaad aayadaha hal ilaa lix baalka afar boqol iyo siddeed ilaa afar boqol iyo sagaal inkastoo aynan soo xiganaynin haatan waxa uu yeeli jiray intuu subaxda hore soo kaco buu iman jiray iridda magaalada waxaana uu la hadli jiray ragga reer binu israa'iil kuwaasoo boqorka doonayey inay arkaan si uu dacwadaha ay qabaan wax uga qabto absalomna been buu u sheegay wuxuuna isaga dhigay inuu iyaga jecel yahay oo uu dan ka leeyahay dacwadahooda danta khaaska ah ee uu lahaa waxa ay ahayd in uu helo kaalmo siyaasadeed haddaba kitaabku waxa uu leeyahay iska ilaaliya kuwa idin ammaanaya oo iska dhigaya inay idin jecel yihiin iyaga oo arrinka dhabta ah ee ay doonayaanna ay tahay in aad ku kaalmaysaan sidii ay xagga siyaasadda sare ugu kici lahaayeen markaana kuwa iska dhigaya inay ina jecel yihiin waxaa ka mid a dagaal oogayaasha iyo siyaasiyiinta aan ku dhaqmaynin ama aan raacin tubta toosan ee ilaah waxaa keliyuhu ay doonayaan inay dantooda oofsadaan si kale oo ay ku oofsanayaanna ma leh haddaan magacayaga guud la isticmaalaynin haddaba hadalkaa aan gudaha jirin waxtar ma leh haddaan horay idiinku sii wado cutubka toddobiyo labaatanaad ayaannu eegaynaa aayadda toddobiyo tobanaad waxaana qoran sida tan bir baa bir afaysa oo sidaa oo kalena ninbaa saaxiibkiis afeeya waxay u baahan tahay in laydiin fasiro haddaba waa wax iise leh in la lahaado saaxiib xigmaddaada sare u qaada taa ayaa loo jeedaa waxaad kala hadli karaysaa waxyaabo faa'iido kuu keeni kara aniga qudhayda ayaa dadka caynkaas oo kale ah soo arkay waad la fadhiisanaysaa oo waxaad kala hadlaysaa waxyaabo khuseeye ama ku saabsan qorniinka iyaguna wixii ay ku dheer yihiin bay kaala hadlayaan oo kuu sheegayaan waxaa halkaa jiraya haddaba siyaado xagga kororsiga aqoonta ah oo dhex maraysa adiga iyo ninkan aad saaxiibada tihiin isaguna wuu kaa faa'iidaysanayaa adiguna waad ka faa'iidaysanaysaa maalin dhoweyd waxaannu wada sheekaysanaynay nin aynu saaxiibo nahay waxaanan ka wada hadalnay sida luuqadda soomaalidu ay u da'weyn tahay iyo suugaanteeda qaraamiga ah oo weliba qanigana ah waxa kaloo aan ka fekarnay waxa keenay in soomaalidu ayan ka faa'iidaysanin mahmahyooyinka faraha badan iyo gabayada iyo weliba xigmadaha waaweyn ee taariikhdooda ku jira waxaan markaa istusnay in xigmadda bilowgeedu ay ka timaaddo hadalladii ilaah oo kitaabkuna waxa uu leeyahay waxaa aqoonta ugu horreeya rabbiga ka cabsashadiisa haddaba taa ayaa loola jeedaa marka la leeyahay birba bir afayso oo sidaa oo kalena ninbaa saaxiibkiis afeeya haddaan horey idinku sii wado haddaba xigashada kitaabka maamaahyada ayaan iminkana eegayaa cutubka toddobiyo labaatanaad aayadda sagaaliyo tobanaad baalka siddeed boqol sagaaliyo konton ee axdigii hore waxaana qoran sida tan sida fool biyaha dhexdooda fool uga muuqdo ayaa nin qalbigiisu nin kale ugu muuqdaa aad bay u wanaagsanaan lahayd inuu jiro saaxiib aad qalbigiisa furi karto iyada oo welibana aad og tahay inaanu qofkaasu ku gacan gelinaynin saaxiib waxaa la yidhaahdaa midka garanaya oo jecel danahaaga weli waxaanu ku guda jirnaa haddaba kitaabka maamaahyada cutubka toddobiyo labaatanaad waxaanan eegaynaa aayadda labaatanaad waxaana qoran sida tan shi'ool iyo halligaadu weligood ma dhergaan dadka indhihiisu weligood ma dhergaan waa hubaal in dadka doonayaan inay wax badan arkaan oo welibana ma dhergaan ama lamaha qabtiri karo waxaa la mida qabriga ama dhimashada waayo ilaa kumanaan sannadood binu-aadmigu waa jiray waana ay dhimanayeen laakiinse weli dhulku kuwo badan buu doonayaa inuu liqo waanay ahaanaysaa waayo dhimasho ayaa dadka lagu xukumay oo ilaah waxa uu ku yidhi awowgeen aadan dhoobaad ka timid oo dhoobaad ku noqonaysaa haddaba hadalka rabbiguna waa inuu ahaado oo dhimashadu way sii soconaysaa dhulkana meel looga waayi maayo la seexiyo jirkeenna haddii aynu tujaarnahay iyo haddii aynu saboolnahayba kitaabkuna waxa uu leeyahay shi'ool iyo halligaadu weligood ma dhergaan dadka indhihiisuna ma dhergaan ama waa la mid weli dhegaystayaal waxaynu ku jirnaa xigashada kitaabka waxaanan eegaynaa haatan isla cutubka toddobiyo labaatanaad aayadda koobiyo labaatanaad waxaana qoran sida tan weelka lacagta lagu sifeeyo lacagtaa iska leh oo foornadana dahabkaa iska leh sidaa oo kalena nin waxaa lagu tijaabiyaa ammaantiisa dhegaystayaal waxaa halkan laynagu hoga tusaalaynayaa inaynan jeclaysan ammaanta waayo markii layna ammaano ayaa waxaa ina qabsanaya shiddo iyo wareer ay sal u tahay qab inaga buuxsamaya waxaa kaloo loo baahan yahay markii layna ammaano inaannu iska eegno oo taxadarno oo si kastoo laynoo ammaanana ma ahan inay qaabka aynu wax u samaynayna beddesho haddaannu horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa cutubka toddobiyo labaatanaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan waayo maalku weligiisiima raago taajkuna abka ab miyuu waaraa haddaba hodantinimadu ma ahan wax weligeed sii soconaya oo welibana qarnigan aynu ku jirno hantigoosadka ayaa loo baahan yahay inaynu taa ogaanno hodantinimadu siima jirto bilxaqiiqa oo taajkuna weligii siima waaro xitaa haddii taajku waarayo waxa uu ku waaraa kan rabbigu uu doortay laakiinse ma aha qof waliba waxaan ognahay in taajkii daa'uud uu waarayo waayo ciise masiix oo ah boqorka ayaa maamulka qabsanaya hayeeshee boqortooyadii baabiloon lama hayo tii kale ee ashuurna lama hayo tii roomana lama hayo waxaa kaloo aan lahaynin boqortooyooyin kale oo dunida ka jiri jiray waayo hadallada rabbiguna waxa ay leeyihiin waayo maalku weligiisiima raago taajkuna abka ab miyuu waarayaa haddaan intaa uga baxo cutubkan toddobiyo labaatanaad ayaan iminkana si dawaali ah idiinku bilaabayaa kitaabka maamaahyada cutubka siddeed iyo labaatanaad oo qayb ka ah kitaabka axdigii hore cutubkan siddeed iyo labaatanaad waxa uu horay u sii wadayaa ama u sii ambaqaadayaa maahmaahyadii aynu ku soo dhaafnay cutubka toddobiyo labaatanaad waxaana si dawaali ah u bilaabanaya xigashada oo waxaa la leeyahay sida ku qoran kitaabka maamaahyada cutubka siddeed iyo labaatanaad aayaddiisa koowaad baalka siddeed boqol iyo lixdan ee axdigii hore sida tan kuwa sharka lahu waxay cararaan iyadoo aan ciduna eriyeynin laakiinse kuwa xaqa ah waxa ay u dhiiran yihiin sida libaax oo kale haddaba dembigu iyadoo aan la eegaynin sida dadku ay u arkaan buu dadka waxa uu geliyaa cabsi joogtaa iyo weliba kumbuleeso ama welwel xagga gudaha ah haddaba haddii dhallinyarada qaarkood aad la hadasho oo aad u sheegto dembiyadooda ay maanta gelayaan waxa ay islamarkiiba bilaabayaan inay isdaafacaan xataa haddii kan isdaafacaya aanay eedu ku soconin waxaana kitaabku uu leeyahay kuwa sharka lahu waxa ay cararaan iyadoo aan ciiduna eryanayn laakiinse kuwa xaqa ah waxa ay u dhiiran yihiin sida libaaxa oo kale waxaana dhibaatada keenaya haddaba dhegayste waxa weeye in kuwa xumaanta sameeya ay haddaan afka dhallinyarada ku hadlo qabaan kumbuleso waxaana kumbuleysada ama eedda niyadda qofka ku jirta lagu soo saari karaya rumaysadka masiixa waxaa haddaba aan idinku leeyahay kuwa xaqa ah waa sida libaax duurka jooga oo deeraduna agtiisa ay daaqayso oo markii uu gaajoodana uu mid soo dilanayo ninka xaqa ahu ma welwalsana oo haddii aan eed lagu haysanin sidaas baad noqonaysaa adiguba weli waxaannu markaa ku guda jirraa haddaba xigashada kitaabka maamaahyada cutubka siddeed iyo labaatanaad waxaanan iminka eegaynaa aayadda sagaalaad ee baalka siddeed boqol iyo lixdan waxaana qoran sida tan kii dhegtiisa ka leexiya inuu sharciga maqlo xataa baryootankiisu waa karaahiyo haddaba marka la leeyahay sharciga waxaa loo jeedaa hadallada ilaah iyo weliba wax waliba ee la qoray wakhtigii sulaymaan waxaana ka mid ahaa shantii kitaab ee muuse kitaabkii yeshuuca kuwii xaakinada iyo badanaa kitaabka sabuuradda haddaba waxyaalaha ilaah uu halkan inoogu sheegayo waa wax muhiima haddii aad doonayso in ilaah maanta codkaaga maqlo marka hore waa muhiim inaad codkiisa maqashid waayo wuu caddeeyey oo waxa uu leeyahay anigu dhegaysan maayo baryada kuwa aan i aqoon ama iga cabsanin ama aan raacin farriimahayga haddaba cid kale oo baryadeeda la maqlayaa ma jirto haddaanay ilaah ka cabsanin ama aanay ku jirin cabsidiisa waxaana loo baahan yahay in maanka lagu hayo dhegaystayaal inaan marka hore isaga maqalno si dabadeetana markii aynu ilaah u qaylo dhaansanno isna uu inoo maqlo waayo waxaa kitaabku uu leeyahay kii dhegtiisa ka leexiyey inuu sharciga maqlo xataa baryootankiisu waa karaahiyo rasuul butros ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqadiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda labayo tobnaad baalka afar boqol iyo siddeed ee axdiga cusub sida tan waayo rabbiga indhihiisu waxa ay fiiriyaan kuwa xaqa ah dhegihiisuna waxa ay u furan yihiin baryadooda laakiinse wejiga rabbiga waa ka gees kuwa sharka sameeya maahmaahyadanuna waxa ay leedahay kii dhegtiisa ka leexiyey inuu sharciga maqlo xataa baryootankiisu waa karaahiyo waxaana la muujinayaa in baryootanka ama salaadda qofka caynkaasa ay karaahiyo u tahay ilaah iska badaa jawaab laga soo jawaabe e haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabkan ayaan iminkana eegaynaa cutubka siddeed iyo labaatanaad ee kitaabkan maamaahyada baalka siddeed boqol iyo lixdan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan ku alla kii kuwa xaqa ah jid shar ah ku ambiyaa isagaa ku dhici doona godkiisa laakiinse kuwa qumanu wax wanaagsan bay dhaxli doonaan haddaba waxaa dhegaystay halkan yaalla sharci rabbaani ah oo ka shaqaynaya dunideenna marar badan ayaad haddaba qidcadaas kore mid la mid ah aad ku arkaysaan hadallada ilaah tusaale ahaan daa'uud wuu dembaabay oo fadeexad buu qoyskiisii u keenay waxaana markaa taa loola jeedaa oo ay ku jaango-an tahay marka la leeyahay ku alla kii kuwa xaqa ah did shar ah ku ambiyaa isagaa ku dhici doona godkiisa waayo daa'uud markii uu uuriyaah kii reer xeed u diray goobaha dagaalka si loogu soo dilo ayaa daa'uud waxa uu isna ku dhacay god oo ah god cebeed ha yeeshee ilaah baa u naxariistay daa'uud oo wixii lagu sameeyeyna rabbigu waa u khafiifiyey oo welibana waxa ay noqotay in uu noqdo kan ugu magaca weyn reer binu israa'iil ee soo mara hadday noqon lahayd boqorradiisii haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaan iminkana eegaynaa kitaabka maamahyada cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadda koob iyo tobnaad waxaana qoran sida tan taajirku waa isla caqli weyn yahay laakiinse miskiinka waxgarashada leh ayaa isaga kashifa haddaba hantidu waxa ay dadka u keentaa kibir iyo khiyaano waxaana ay la noqonaysaa in hodantinimadu waxaana ay la noqonaysaa in hodantinimadu ay weligeed la jirayso waxaa kaloo maqlaysaan dad badan oo tujaara oo markhaati fur ka bixinaya meelaha xafladaha laga dhigo ee dadka magaca leh ay isugu yimaadaan waxaana xafladahaasi ka mid a kuwa madaxweynayaashu ay isku arkaan waa kuwa masiixiyiinta ahe oo loo yaqaano national prayer breakfast waxaana ay caado u tahay dalka maraykanka iyo dalal kale oo madaxda ayaa isku imanaya oo ilaah wada baryaya ha yeeshee arki maysid iyaga oo ka soo qayb gelinaya quraacdooda dadka masaakiinta ah oo kitaabkuna waxa uu leeyahay taajirku waa isla caqli weyn yahay laakiinse miskiinka waxgarashada leh ayaa kashifa iyaga miskiin waxaa loo jeedaa kan xagga hantida miskiinka ka ah ha yeeshee rumaysadkiisu weyn yahay waxaana uu maqlaa markhaati furka kuwa hodanka ah haddaan markaa horey idiinku sii wado xigashada kitaabka ayaan iminka eegayaa kitaabka maamaahyadii cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadda saddex iyo tobanaad ee baalka siddeed boqol iyo lixdan ee axdigii hore waxaana qoran sidatan kii xadgudubyadiisa qariyaa ma liibaani doono laakiinse kii qirta oo haddana ka tagaa naxariis buu heli doonaa iminka taasi waa maama macno leh waxaana ay u muuqataa inay tahay in dad badan ay sidaa yeelaan oo xitaa qaarkood ay masiixiyiin yihiinoo waxa ay isku dayaan inay dembiyadooda daboolaan waxaa haddaba aad ku arkaysaa muuminiinta dhexdooda inaan dembiga soo galay si deg dega looga dhex saarin oo qofba qofka kale ayaa uu ku hallaynayaa oo waxa ay noqonaysaa isku dhiibdhiib dembi waxaan ula jeedaa khaladaadka qaar ma ahan kan sinada iyo wixii la halmaala markaa qof waliba waxa uu isleeyahay xumaanta saaxiibka samaynayo haddii aad kala hadasho amuu si kale kuu fahmaa ama qaataa taasina waa waxa la diidan yahay waa inaynu si hoosaysa iskula hadalnaa oo welibana iscanaananaa oo haddii dhexdeenna xumaanitaalna waa in xumaantii la qirtaa waxaa rasuul yooxanaa leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadda sagaalaad baalka boqol labayo lixdan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan haddaynu dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga nadiifiyo oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan haddaba taasu ma khusayso qirashada dembiga ee meelaha maxfalka ah lagu qirto qirashu waa tan adiga iyo ilaahaaga idin dhex marta oo aan ninna idin dhaxaynaynin dembigana halkaabaa wax looga qabanayaa haddaba haddii aad doonayso inaad dembi lahaan ama aadan yeelan saaxiibbada hortoodana aad ku eed la-aato ayaa taasu u muuqanaysaa dembi aad u weyn waayo kitaabku waxa uu leeyahay haddii aynu dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo waxaana taa la soconaya naxariis waa haddii aynu dembiyadeenna qiranno ee haddaan markaa horay uga soconno oo horay aan idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa kitaabka maamaahyadii cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan ninkii mar kasta cabsadaa waa barakadaysan yahay laakiin kii qalbigiisa sii adkeeyaa masiibuu ku dhici doonaa haddaba in cabsida rabbiga lagu socdo ayaa la adkaynayaa oo welibana waxaad xusuusataan in garashada ama aqoonta rabbiga ay tahay bilowga xigmadda sida ku qoran kitaabka maamaahyada cutubka sagaalaad aayadda tobanaad waana ay taasu ka macno tahay in niyadaheennu had iyo goorba ilaah ay u furan yihiin waxaana ay taa ka soo horjeedaa ama ay mucaaradaysaa kan niyaddiisa adkeeya kan ilaah ka cabsada waa kan ilaah codkiisa maqla waana kan waana kan isku daya inuu ka farxiyo inuu si hoosaysa ilaah ula socdo oo ka farxiyo ama raallinimadiisa raadiyo waxa uu ku socdaa si hoosaysa ilaah iyo dadka hortooda waxaana uu ku socdaa feejignaan isaga oo garanaya inuu itaal daran yahay iyo sida uu ugu xiran yahay ilaah ee aan ka soo noqoshada lahayn dhegaystayaal waxaa maalin dhoweyd oo aan sidaa u sii fogeyn inoo yimid nin dhallinyaro ah oo inagu yidhi aad iyo aad baan u dhegaysanayay waxbariddiinna habeen hore waxaanan maqlay waxyaabo badan oo dhiiragelina oo raadiyihiinna uu baafinayo oo aan aad iyo aad ugu qalbiqaboobay waxyaabaha oo kale niyad wanaag ayaa ay u keenayaan ragga dhallinyarada ah oo waxa ay ka helayaan qalbiqaboojin kuwa dhegaysta barnaamijyadeenna oo kale waxa uu ogaanayaa sida uu dembiyada kaga istaagayo waayo ciise masiix baa waxa uu leeyahay ninkii dembi sameeya waa addoonka dembiga marka ninkaa dhallinyarada ah aad buu ugu fiirsaday hadallada weliga haddaba ficil ahaan ma u egtay adigu hadalkaa qaayaha weyn leh ee ciise masiix mase isweydiisay waxa loo leeyahay ninkii dembi sameeya waa addoonka dembiga waa hal asbaab oo keliya waxa sidaa loo leeyahay waxaana weeye haddii qof caadaysto inuu sigaar iyo qaad keliya cuno wuxuu qofkaasu addoon u noqonayaa labadaas shay fasiraad kale uma baahnaa oo adiga qudhaaduba waad aragtay kuwo badan oo isku leh war waan xaraaradaysanahay ee sigaarka ii dhiib oo kii kalena uu ku leeyahay war noo soo qabo ma haya sigaare miyaanay markaa raggaasu addoommo u ahayn sigaar waxaa kaloo arkaysaa niman ay balwad dilootay oo kii kale ee saaxiibkii ahaa ku leh war ii dhiib laamo aan dubaabka isaga eriyo sidee kale ayaad ku macnayn lahayd ragga caynkaasoo kale ah inay addoommo dembiga u yihiin mooyaane halkee kale ee aad markaa ka maqli kari lahayd ereyada baaxadda weyn leh oo aan ka ahayn kitaabka ilaah ka maqli maysid ee telefishinada ama filimada marka la leeyahay ninkii dembi sameeya waa addoonka dembiga hal meel oo keliya ayaad ka maqlaysaa waana kitaabka quduuska ah iyo weliba idaacadaha la midka ah kuwa aynu halkan idiinka soo tabinno dhegaystayaal caawiya barnaamijkeennii intaa ayaan ku soo gunaanadaynaa innaga oo weliba quudaraynayna inaad ka faa'iidaysateen maahmaahyadii aynu idinka akhrinay kitaabka quduuska ee maahmaahyada ee uu qoray nebi sulaymaan adigoo saamaada jiiro ibkansoo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin